wallahi niyo u baryahanba waxyaaba la hadal hayayaa jira nabadoonka sida hadda la sheegayo ama maaragtaaye la xaqiijinayo waxaa dilay abaabul waxaa lagu soo dilay lambar konton laga soo maleegay oo waafu iyo guddoomiyihii hore degmada cabdiqani ay soo maleegeen ciidamo ay meesha soo geliyeen oo afar habeen ka hor la hadal hayay oo deegaanka iyo dadkaba lagu soo wargeliyey ayaa dilay magarata
nabadoonkaas magaciisa
waxaa la yidhahdaa carabi marayaa waxaa la yidhahdaa maxamed maxamed axmed ayaa la yidhahdaa carabi marayara ayaa la kumana magacdeeda
waa tahay adgooye maamul dawladda hoose ayaa ka arrimiya ciidamo kuwa dawladda ah ku sugan falkan markuu dhacayay maamulka iyo ciidamadii degmada ammaankeeda uxil saarnaa iyo kuwa kale dawladda ee halkaas howlgallada u joogaa maxaa maxay ka qabteen arrintan
waa mahadsan tahay jimcaalow aadan kaaga mahad celinayaa waa arrin qaaliya horta dee maamulka degmada iyo maamulka gobolka hadda maalmaha waaba naga maqnaayeenoo xamar iyo meelahaasi jireen laakiin ciidamada amnigu goobaha ay ku sugan yihiin waxay ku sugan yihiin waddada dheer iyo webiga dhinaciisa soke oo saldhigga iyo ku yaallo meesha falka ka dhacana webiga dhinaca shise weeye oo nabadoonka lagu dilay xilligii lasoo sheegay iyo xilligii saldhiggu tegay de meeshii cidna looguma tegin xaaskii iyo maydkii ku dul baroran sida dadkii dariskaha loogu tegay iyakuna way caddeeyeen oo way sheegeen dadkani waxay ahaayeen laguma gaarin meeshii laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego riboortkan afar beri ka hor ayaa keeneen saldhigu uu keenay ciidamo meelaha lambar konton laga soo abaabulay sida adoogtaana hadda ka hor ayay ciidamadaasi fal geysteen lambar konton laga soo abaabulay dukaamo ganacsiyo waaweynay gubeen korontadii magaalada dhan isticmaali jirtay motoorkii xaqisabana la dhaceen ayadoon la iska jirin marka afartan habeenba waa la sheegayey markii taliyaha saldhiga uu soo sheegay riboortkaas oo qolada daraawiishta u sheegay qolada daraawiishta waxay yidhahdeen riboortku waa in maaragtay degmada ama maamulka gobolku waa inay amar baxshaan in la baaro gedigaas because dadaa u badan qabiila annaguna waxaan rabnaay dhaheen haddii baaritaan la sameeyo waxbaa ku dhiman kara waa in mas-uuliyadda cid qaadan la helaa annagu xoojinaan u joognaa dawladda federaalka aan kamid nahay maaragtaaye maadaama aan xooji ku joogno waa in cid koonfur galbeeda oo amar bixisa oo heer degmo ama heer gobole ay jirtaa taliyihii saldhigu anigu waan raacay runtii guddoomiyaha gobolkana waa loo sheegay guddoomiyaha degmadana waa loo sheegay nasiib wanaag ayakuna amar ma bixin lagu baarayo deegaankaasi laakiin dadkii ganacsatada horay baqaarada looga gubay oo weliba sukadiisa deganaa iyo ayaa ciidamadu habeenadaan oo dhan la waardiinayo waxaa la islahaa amay baqaaro kale iyo hanti kala gubaan kulliga dee markay soo geli waayeen oo ay usuurto geli weysay saddex habeen inay deegaankan dhinacaa soke ay usoo gudbaan ayay si dadku conflicti uga dhaco oo dadku u dagaalo ayay magaranaysaa hayd qabiil u dileen nabadoonkaas
adiga hadda mas-uul maamulka koonfur galbeed ka tirsanaad tahay waxaad tiri lamber contona laga soo abaabulay dilka marxuumkaas nabadoonka ahaa sidaad noo sheegtay mala dhihi karaa maamulkiina qudhiisa ayaan arrinta dhexdhexaad ka ahayn tan kale waa colaad hurin kale mala dhihi karaa hadalkaada
maya maamulku dhexdhexaaduu ka yahay dawladda koonfur galbeedna in shacabka koonfur galbeed nabad kuula noolaato ayay runtii jeceshahay dabtaana laakiin waxaan dhihi karaa dadka fariintaasi gaartay ee ama heer degmaa ama heer gobola ayaa iyaku ama ha sahladeen ama fariinta loo soo gudbiya howaayeeni ayakaa gaadka iyo taaniskaas bixiyey oo in musiibadaasi dhacdo ayakaa sababay ayaan dhihi karaa sababto ay taa hadday markay amar bixi lahaayeen deegaankaas baaritaana laga samay lahaa wixii sharawa ku jirana waa la arki lahaa marka waxaa la dhihi karaa ama aqoon la-aan ha u geyso ama magaciisiiyo mas-uuliyaddaasi heer degmo iyo heer gobola iskale laakiin maamulka koonfur galbeed dadka koonfur galbeed inay nabad ku wada noolaadaan inay maaragta hore u socdaan inay maaragtay dadka deegaankaa iswada shabaan intaba waa jecel yihiin ma garad waa tahay arrimahan inta badan waxaa loo sababeeyaa ama loo aaneeyaa xiisado salka ku haya maleeshiya beeleedyo oo dadka deegaanka ah oo dhinacyo kala taabacsan ah maamulka koonfur galbeed iyo dawladda dhexe xal ma ukeeni weysay ama ukeeni waayeen gobolka shabeellaha hoose
walaal macana waa mahadsan tahay horta wax maleeshiya qabiila oo hadda runtii wax badan ku noolaa kara deegaanka markii waddankani dadka alqaacidada ah oo al-shabaabku aftirsada iyo dawladda iyo ciidamada kaalmeynaya dawladda federaalka ah ayaa horta ka taliya qolo kasta oo is-abaabushaana ayaka unbay maaragtaaye lugta la geli karaane qolo kale oo horta meel gooniya joogtaan runtii ma jirto markaan usoo laabto gobolka shabeellada hoose dee gobolka shabeellada hoose xooggiisa horta dawladda koonfur galbeed waxaa ka caawiya dawladda federaalka ahi ama ciidan ha ahaato ama siyaasiyan ha ahaatee luga badan iyo gacno badan oo magaranaysaa dawladda federaalka ah runtii ku jirta dawladda koonfur galbeedna de waa ogta waa dawlad curdun oo hadda dhalatay oo iyadu socodbaraba oo loo baahan yahay in la barbaariyo marka dee ciidamo ay usoo tababartay oo hadda koonfur galbeed shabeellada hoose ka jiraana ma joogaan laakiin mas-uuliyiintii ayaka ay magacawday oo aan runtii ayakuna magaranaysaa hadda gaabkaas xilad bay kuleeyihiin ama heer gobolahaada ama heer degmo dawladda federaalkaahina ayadaa laga rabaa inay xal u keento sababto ay tahay ciidamada ku jooga meeshaas ama military ha atee runtii ciidamada daraawiishta ama booliska jooga gobolka shabeellada hoose aada bay hadda maadaama taliyaha boolisku amar ku siiyey inay koonfur galbeed la shaqeeyaan waa uga mahad celinayaa aad bay u shaqeeyaan koonfur galbeedna ribootka waa siiyaan meeshii koonfur galbeed u jirtana inta awoodooda waxbay ka qabteen laakiin ciidamo kale oo military oo ayakuna waa joogaan oo aan runtii amaamiigtaas haysan ciidamo qabiil waa joogaan oo hadda dee lamber conton ilaa buufo inta ka dhexaysa qabiil baa ku sugan hadda cid kasta oo koonfur galbeed hadda guddoomiyaha degmada runtii dadka hadda falkan lagu tuhmayo oo beesha gelidiya dad nabadeeday ahaayeen laakiin guddoomiyihii xilka laga qaaday oo lamber conton tegey oo beeshaas u tegey iyo ciidamo ay kusoo dareen iyo wax yar oo isagu haystay waa dhacdadii afraad oo hadda caawa ay ka fulinayaan degmadani sababta ay uga jeedaanna waxa weeye in dadka masaakiinta la laayo oo hab qabiil isu laayaan oo la kala qaxo oo idaacadaha laga qayliyo oo dad dabada jira oo diyaas baraahi ay maaragtay dadkii masaakiinta ahaayo deegaankaa deganaayo ilaa intii ilaahay uumay meeshaa deganaayo magaciyo sharafta ku lahaa inay qaxaan ay rabaan waxa ay ama nabadoonka u dilayaan ama hanti laba dhowr milyan ka badan ayay ku gudeen asbuucyo oo mastooro korontada loo shii jiray iyo baqaaro waaweyn iyo carwooyina hantidaasoo dhan iyo dagaalkaas habka qabiila waxay u abaabulayaan in dadkooda la laayo oo ay dadku qaxaan marka waa arrin fidna ah oo dabadaha iyona dad dabadaha wasaaliyadaha joogaana dhaqaalay ku bixiyaan runti waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamuud daahir faarax quley
وقال ما لأن هذا ما كنت